You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ee, shirka somali partnership forum oo ah soomaaliya iyo wadamada saaxiibadeed ee waxa uu shirkani furmay lix iyo tobankii isniintii iyo todobiyo tobankii taalaada ahaa shalay galab ayuu kusoo xirmay magaalada brussels shirkan waxaa kasoo qeyb galay konton iyo sideed dowladood iyo lix eh, hay-adood oo international caalami ah sida united nationka au da eh, african union eh, muxuu ahaa dunida muslimka ah iyo mataqaanaa hay-adaha kale sida world banka i m f sa marka eh, shirkan waxaa dowladda soomaaliya u hogaaminaya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wasiir ku- muxuu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi maxamed maxamuud guuleed Eh, waxaa kaloo la socday wasiirkiisa arrimaha dibadda wasiirkiisa arrimaha gudaha wasiirka eh, dastuurka wasiirka haweenka wasiirka maaliyadda marka eh, shirkan wuxuu la socday shirkii london ee sanad ka hor dhacay waxaana eh, au da ka mid tahay dalalka deeq-bixiyaasha ugu badan siiya soomaaliya waxayna ka caawiyaan saddex sektor oo kale ah eh, arrimaha bulshada oo ah waxbarashada caafimaadka waxay kaloo ka caawiyaan tababarka militariga iyo booliiska waxay kaloo ka caawiyaan la dagaalanka burcadbadeedka marka eh, waxa uu shirka ujeedada shirkan loo qabtay ahayd waxaa kaloo shir kasoo qaybjeed ogtahay maamul goboleedyada oo dhan oo iyaguna ka mid ah eh, maamulada marka somalilan laga reebo iyaguna kuwa deeqaha ka hela a u da markii london sanadka hore laga soo noqday ilaa iyo hadda oo sanad la joogo dowladda maxamed cabdullahi farmaajo sanad iyo dhowr bilood ay jirto a u da waxay dareentay inuu xoogaa hoos u dhac uu socdo markii guddoomiyihii baarlamaanka xilka laga qaaday baarlamaanka waxa wuxuu yahay meelaha a u da ay ka caawiso eh, mushaharada iyo dayactirka iyo eh, trainingka marka hadda dooda shirkan imanaysa waxa weeye soomaaliya haddaanay ciidan isku dhafa aanay helin haddaanay helin siyaasad midaysan oo maamul goboleedyada ah ee a u-duna ay ku dadaaleyso inay soomaaliya ka ay tahay waddan federaal ah maxaa hortaagan in federaalka eh, la mideeyo marka doodu halkaasi ka bilaaban labadii beri oo shir ku socday shirka waad joogtay khudbooyinka waad dhegaysanaysay ama kuwa madaxda soomaalida kuwoodii ha ahaadeen ama kuwa ajnabiga maxaa dhagahaagu qabteen oo ugu xiiso badnaa ama ugu muhiimsanaabaad leeda isleedahay khudbooyinkaas aad dhegaysanaysay khudbadahan dhegeysanay waxaa ugu xiiso badnaa eh, inay madaxda beesha caalamka kusoo celcelinaysay soomaaliya waxay noqotay wadan astaan u ah musuq maasuqa soomaaliya waxay waxay- waxay noqotay wadan astaan u ah wada shaqayn la-aanta soomaaliya waxay astaan u noqotay wadan ah inay wixii lagu heshiiyey aan la hirgelin karin soomaaliya waxay astaan u noqotay meel ah in deegaanka eh, mataqaanaa ama deegaanka dhirta la gooyo oo deegaanka cadow loo ahaado marka waxyaalo badan ayaa eh, soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha kufsiga ugu badan uu ka dhaco caalamka oo gabdhaha lagu dhibaateeyo Eh, soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha dadka barakacayaasha ah ama dadkan eh, ku dhex barakacay dalka gudahooda wadamada ugu badan bay ka mid tahay marka waxaasoo dhan oo fariimo ah oo he- united nationka uu ka hadlayey african union ka hadlaysay a u ka hadlaysay waxay kuso waxay ku wada socoteen uun madaxda soomaalidu inay wax ka bedelaan qaabka ay bulshada soomaaliya u nooshahay waa garta marka dhanka soomaalida khudbooyinka ay jeediyeen iyaguna maxay ka hadlayeen
Eh, madaxweynaha khudbadiisu shalay uu ka hadlayey madaxweynuhu wuxuu sheegay in horumar badan laga gaaray xagga guusharka dhaqaalaha in horumar laga gaaray muxuu ahaa eh, dhinaca amniga ah in horumar laga gaaray mataqaanaa sameynta hay-adaha dawliga ah in horumar laga gaaray muxuu ahaa eh, siyaasadda ah, muxuu ahaa eh, dibulheshiisiinta oo gobollo badan uu tegey marka eh, dhinaca eh, dhaqaalaha xorta ah private sectorka ah Eh, maamul goboleedaduna waxay ka hadlayaan madax maamul goboleedu inaanay dareensaneen inay soomaaliya federaal tahay in mataqaana ciidamada loo soo taba dowladda federaalku ay ku egyihiin magaalada muqdisho in ma- in maamulada qaarkood iyagu iskood isaga difaacaan al-shabaab inay maamul eh, maamulada muxuu ahaa sida jubbaland oo kale axmedoobe si kulul buu u hadlay uu leeyahay eh, in al-shabaab wadanka laga saaro dowladda federaalka diidan oo mataqaana aan eh, talo iyo mataqaana mid midaysan iyo mid joogtaba aan annaka nagu taageerin marka waxaad moodaa maamul goboleedyada madaxda la socotay inay dowladda ku ataagayeen inay dowladda ballanqaadkii london ee bishii shanaad labada kun todoba iyo tobankii iyo hadda oo la joogo ee bishii toddobaad labada kun siddeed iyo tobankii inay dowladdu ballanqaadkay waday in isku dhafka ciidanka la sameeyo in khayraadka qaybsiga khayraadka la sameeyo in sharci dabasixidda dastuurka la sameeyo inay intiiba dowlad ka gaabisay marka mas-uuliyiinta soomaaliya labada nooc kala hadlayay waa gartay maxamed caalinow shirkii kan wuxuu daba socdaa baa tiri shirkii london shirar ka horreeyey baa jiro dowladdii hore loo qaban jiray labada kun iyo saddex iyo tobankii shirkii copenhagen baad joogtay ani adiguba aan isku aragnay marka shirkaanu muxuu uga duwan yahay bay kula tahay shirarkii hore sanad walba ama dhowrkii sanaba soomaaliya shirar unbaa loo qabtaa muxuu kan uga duwan yahay shirkan wuxuu uga duwan yahay wuxuu shirkan dakliga ku baxay ama mataqaanaa diyaarintiisa waxaa bixisay dowladda sweden ujeedada shirkan hadda loo qabtayna waxay ahayd maadaama shirkii ugu dambeeyey soomaaliya barnaship forum muqdisho lagu qabtay sanadkii labada kun lix iyo tobankii markii doorashooyinka loo diyaar garoobayey oo shirka ugu dambeeyey xallo lagu qabtay oo wufuud badan beesha caalamka ay xamar tagtay wixii ka dambeeyey waxay beesha caalamka iyo dowladda cusub ayaa xiriirkooda waxooga waxaad moodaa inuu soo kala dhex galay in yaroo mugdi ah oo dowladdu ay u badatay xagga turkiga marka beesha caalamkana waxaa loo yaqaana un wadamada reer galbeedka ah ama maraykanka ha noqdo ama au ha noqoto marka xiriirka turkiga iyo iskuma fiicna wadamada au ama maraykanka waana la socotaa waxay dhex maray erdogan iyo a u da meesha kala istaageen iyo erdogan iyo dowladda maraykanka meesha kala istaageen marka hadda waxaad moodaa beesha caalamku inay gaar ahaan a u du inay dhaqaalaheedii qaab siyaasadeed siyaasadaysan ay kula dhaqmayso waddanka soomaaliya oo ah inay leedahay annaku dhaqaalahaan bixinayno siyaasad ahaan waa inaan kal aragnaa danaheyna inay ka muuqdaan meesha haddii kale lacagtaan siino baxildhibaanada lacagtaan siino booliiska ilaalinta xeebihiina oo hadda ah meelo muhiim ah waxaasoo dhan waa ka fiirsanaynaa haddaadan mataqaana aad sharciga iyo horumarka iyo wadanka wada shaqaynta wadanka soomaaliya in wuxuu kusoo celinaya markasta waxa weye waa waddan federaal ah waa gartay maantay marka lasoo gebagabeeyey shalay warmurtiyeed baa lasoo saaray qodobo badan ka kooban maxaa ugu muhiimsanaa qodobadaas warmurtiyeedka ku qornaa qodobada waxaa ugu muhiimsanaa oo aada ugu muhiimsanaa inay beesha caalamku ay aada usoo dhaweynayso hawsha ay amison meesha ka wado boqol iyo afar toban milyan oo lacag ah ayaa loogu ayaa loo ayaa loogu deeqay oo a u da ay shalay saxiixday oo ay la saxiixday madaxa african union lacagtaas oo ah dhammaadka sanadkan qarashka ku baxaya waa lacag aada u badan boqol iyo afar toban milyan in la siiyo amison oo ah inta sanadkan ka dhiman bisha toddobaad ilaa iyo bisha december waxaa kaloo shalay meesha looga dhawaaqay oo ugu muhiimsanaa laba boqol oo milyan oo lacagta mataqaana bajetka ee a u qabto soomaaliya boqol milyan waxay u ballan qaaday maamul goboleedyada boqol milyanna waxay u ballan qaaday in mataqaana boqolka milyan ee maamul goboleedyada loo ballan qaado waxa weye in dabadhis lagu sameeyo ama mataqaana awoodda maamul goboleedyada federaalka aada loo xoojiyo sistamkooda waxbarasho sistamkooda caafimaad lacagta kalena waxaa loo kala qaybiyey somaliland iyo soomaaliya oo dowladda federaalka waxaa laga caawiyaa booliiska federaalka ah mushaarka xildhibaanada muxuu ahaa habeynta dhaqaalaha habeynta muxuu ahaa wasaaradaha dowladda marka waxaa kaloo aada looga hadlay inay mataqaana dowladda soomaaliya ay fahanto inay soomaaliya federalismka oo heshiis dhaqsa laga gaaro qaybsiga khayraadka in heshiis saxa laga gaaro doorashooyinka labada kun labaatanka marka waxyaalahaasa ugu muhiimsanaa waa gartay dabcan waxaa jiray baa la yidhi hadal madaxda midooda yurub ay meesha ka sheegeen maalintii u horreysay oo ku saabsanaa in aysan ogolaan doonin ama aqbali doonin in xilli kororsi ay sameeyaan madaxda federaalka ama dowlad goboleedyadaba ma cid gooniya ula jeedeen hadalkaas muxuu ku yimid baad is leedahay mas mas masi jirtaa inay saa dheheen ha way jirtaa inay saa yidhaahdeen hadalkaas wuxuu badanaa uu ku socdaa madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ah oo ta koowaad doorasho hal qof iyo hal cod ah soomaaliya waxaa ugu dambeysay laba kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii intii aanu dhicin inqilaabkii lagu riday ama dilkii lagu dilay cabdirashiid cali sharmaake allahu naxariiste kadib wixii ka dambeeyey soomaaliya wax doorashaa kama dhicin oo hal qof iyo hal cod ah haddana dowladdu waxay ku doodeysaa labada kun labaatanka waxaan sameynaynaa doorasho hal cod iyo hal qof ah haddana wax xaaladda waddanka waa loo socda waa lala socdo de intiisa badan al-shabaab baa haystaa somaliland iyo soomaaliya heshiiskeedu meel kuma cadda ah xaaladda doorashooyinka waxay u baahan yahin in tracoob la sameeyo in la magacaabo degmooyinka doorashadu ka dhacayaan in la magacaabo noocee doorasho ah ma doorasho four point five ah ma doorasho xisbiyaa marka hadda waa loo sii digayaa maadaama laba sano iyo dhowr bilood u hartay dowladda maamul goboleeda qaarkood u hareen dhowr bilood kuwa hal sano u hareen waxaa loo digayaa in dhaqaalo aad beesha caalamka la weydiisan mar kasta waxaa lagu yaqaana soomaliya haddii doorasho gale dhaqaale waxay weydiistaan beesha caalamka marka fariin loo sii diri waayo wax dhaqaale iima hayno haddaa isku daydiin inaad jadwalka doorashooyinka ay wax ka bedeshiin waa garta tan u dambaysa bulshada rayidka ahaad ka mid tahay qurba joog baa tahay siyaasadda soomaaliya aad baad ula socotaa labadii beriba shirka waad joogtay adiga maxaad kala tagtay shirka madaxda soomaalidasu maxay kala tageen beesha caalamkuna maxay kala tageen adoo soo gaagaabinaya
beesha caalamku waxay kala tegeen marka iyagaa ugu muhiimsanaa iyagaana shirkan qabaqaabiyey iyagaa shirkan isku keen keenay beesha caalamku waxay uga tegeen waxay go-aan adag ka gaareen in soomaalida looga baahanya inay iyagu dhibaatadooda xalistaan inaan lagu qasbatin dadka soomaaliyeed in nabad lagu sameeyo dadka soomaaliyeed waxaa la siinayaa deeq waxaa la siinayaa mataqaana facility ah in mataqaana laga caawiyo xagga aqoonta laga caawiyo xagga tababarada ee qasab ma aha institutionka soomaaliya inay beesha caalamku dhisto inay dastuurka ay qoraan inay baarlamaanka sameeyaan inay dowlad wanaagga sameeyaan inay korasho kala dagaalaan intaas xagga waxaa loo soo tuuray dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedyada annaka civil society dhinaca kale dadkeena civil societyga shirka joogay ee aqoon-yahan waxaan waxaan ogaanay in madaxda soomaaliyeed ee hadda lahaa dhowr bilood ka hor ama bil bar ka hor bay dhaba ku shiray wixii ay kusoo heshiiyeen iyo markii shirkan yimaadeen inaanay mataqaana aada iyo aada u kala fogaayeen oo kuwa ragga qaarkood aanay salaanta iska qaadeenba marka arrintaas waxay noo muuqata inuu khilaaf siyaasadeed oo weyn uu ka dhex jiro madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda madaxda dowladda federaalka gaar ahaan madaxweynaha oo de shirkan goobjoog ka ahaa iyo wasiiradiisa marka arrintu aan kusoo gabagabeynay waxay tahay inay mataqaana ay adag tahay mataqaana markuu madaxweynuhu ku noqdo muqdisho oo iyo wasiiradiisu qaabka ay mataqaana ay kala ku hadli lahaayeen qodobada loo soo diro ah qaybsiga khayraadka dib-u-eegisa dastuurka isku dhafka ciidamada maadaama aanay madaxdiiba shirkii markay yimaadeen aanay tiim ahaan u iman markay wadankii ku noqdaan qaabka isaa ay u dhaqangelin lahaayeen warmutiyeedka loo soo dhiibay ayaan mataqaanaa dadkeena sirsa iska weydiinaynaa say suurtagal ku tahay dad aan wax xiriira ka dhexayn Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.